Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado afar iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin bulshada ku nool deegaanada awrboogays iyo widwid oo ka kala tirsan gobolada sool iyo weliba togdheer ayaa ka faa-iideysanaya adeegyo caafimaad oo bilaasha kadib markii deegaanadaasi laga hirgeliyey laba cisbitaal oo bilaash ah maamulka gobolka gado oo sheegay inay jirto biyo la-aan saamaysay dadka iyo duunyada waxaad sidoo kale maqli doontaan daaweyn xoolaha oo ka socota gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe barnaamijka dhakhtarka raadiyaha xubinta qiimaha xoolaha codadka dhegaystayaasha barnaamijka gobaad ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkaiyo cabdiraxmaan taysiir
olole xoolaha looga daweynayo gooryaanka iyo caabuqa ayaa ka socda gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle howshan oo socon doonta shan iyo afartan cisho ayaa lagu beegsanayaa in ka badan hal milyan oo neef sida uu idaacadda erge u sheegay cismaan maxamed cali oo ah madaxa xafiiska hay-adda sareelba ee ka shaqaysa caafimaadka xoolaha daaweynta ayaa waxaa barbar socda wacyigelin la siinayo xoolodhaqatada oo ku saabsan xilliga ay isticmaali karaan caanaha iyo hilibka xoolaha la daweeyey marka waxay u qaybsan tahay afar qaybood oo kala duwan macluusha oo waxaa lasii doono vitamin shilinta oo laga sii doono daawooyinkii lagu duraayay iyo fidi kaleba caabuqa oo infection ka la yihahdo isagana la daweyn doono gooryaanka oo isagana dewormin la yihahdo oo laga siinayo suntii dilaysay gooryaanada afartaas noocaan isticmaalayna waa joogto waay mar walbay jiraan mar walba wax jira waay oo la helayo dadka ku nool deegaanada awrboogeys iyo widwid oo ka kala tirsan gobolada sool iyo togdheer ayaa ka faa-iideysanaya adeegyo caafimaad oo bilaash ah oo ay bixinayaan laba isbitaal oo dhowaan laga furay deegaanadaas horay uma lahayn xarumo caafimaad meelaha ugu dhow ee ay caafimaad u doonan jireenna waxay kala ahaayeen laascaanood iyo garowe oo wakhti badan iyo dhaqaale uu uga bixi jiray fawsiye xaaji dirir oo guddoomiye u ah shan haween ah oo isku xilqaamay hirgelinta isbitaaladan ayaa noo sharaxaysa sababta kaliftay bixinta adeegyadan
daryeel caafimaad aan haysanin dumarkii oo meelay kuu mulaan haysanin oo gabadhii foosha caadi u noqon weyda gaari inta lagu qaado dhowr saacadood lasii wadayo waxaan aragnay carruurtii intay xanuuno yaryar oo aada iyo aada looga bogsan kara ku dhacaan sida guriga loogu hayo ku dhimanaya waxaan aragnay jidad xumo oo dadka meelaha lasii marsina ay jidban yihiin dhibaatooyinka shacabka dhinaca caafimaadka ayaan aada iyo aada u dareenay sideed carruur ah ayaa ku dhimatay dab ka kacay isbitaal lagu magacaabo bejeer benekeer oo ku yaala bariga dalka aljeeriya sida uu sheegay telefishinka kanaal saddex oo ay leedahay dowladda dalkaas kow iyo toban carruur ah iyo boqol iyo toddoba haween ah ayaa laga badbaadiyey dabka sida ay wakaaladda wararka ee a f b ka soo xigatay qof u hadlay waaxda gurmadka deg dega ah sidoo kale waxaa la badbaadiyey soddon qof oo shaqaalaha isbitaalka ka tirsan ra-iisul wasaaraha dalkaas nuuraddiin bedhowe ayaa amray in si deg deg ah baaritaan loogu sameeyo wixii sababay gubashada wasaaradda caafimaadka ayuuna u xil saaray arrinta isbitaalka wararka arrimaha bini-aadamnimo aad kala socoteen rediyo ergo waa naga intaas warbixinadeenna oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaan barta aan ku leenahay internetka oo ah radio ergo dot o r g dhanka bogoga xiriirka bulshada ee facebooka iyo twitterkana aad radio ergo ayaad nagu baadigoobi kartaan aan dib idinkugu celiyo fawsiye cumar bare iyo qaybaha kale ee idaacadda
waa hagaag dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay cabdiraxmaan taysiir oo warka inoo akhrinayay u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda
waxaa dhammaan la ogeysiinayaa dhegaystayaasha reediyo ergo in laga bilaabo kowda oktoobar ay idaacaddu ka soo geli doonto mawjadda gaaban ee koob iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol iyo afartan iyo shan kilohertis
maalin wanaagsan ayaynu hawada idinka leenahay meel kastoo aad joogtaan anigoo fawsiye ah ayaa idaacadda idinla socodsiinaysa waxaanad naga maqlaysaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodot o r g haddii aan gudagalo barnaamijkan aan ku bilaabo maamulka gobolka gado ayaa sheegaya inay jirto biyo la-aan saamaysay dadka iyo duunyada gobolka taasi oo uu sheegay maamulku in laga yaabo inay isku bedesho xaalad bini-aadamnimo ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka gado ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka cismaan nuur xaaji oo la hadlay idaacadda irgo ayaa faahfaahin ka bixinaya arrintaasi waxaana waraystay axmed cumar saalixi gobolka gada guud ahaan abaaro bacan oo aad iyo aad u kulol ayaa ka jira gaar ahaan degmooyinka cadda aada looga cabaadaya waa degmooyin kooban oo weli la leeyahay dad baa ku dhammaaday haddii dadkaas hay-adihii aysan soo gaarin ama dowladda aysan soo gaarin soomaaliya waxaa la dhihi karaa dadkaasi wax lagu gaari doono ma jiraan waxaan leeyahay marka dhammaan dadweynaha ku nool degmooyinka ee gobolka cid walba ama ganacsata ha noqoto ama dadka jaaliidda ha noqdeen cid kasta meeshii booyad biyo ay gaarsiin karaan waxaan leeyahay sida ugu dhaqso badan ha loo gaarsiiya insha allahu annagana waxaan samayn doonaa haddii ilaa raalli ka noqdo maamulada waxa ay qaban karaanna in ay qabtaan haddii ilaa raali ka noqdo waxaana samayn doonaa guddiyaal dadka deegaanada abaaraha baan ay ka dhaceen biyo gaarsiiya waxaana leenahay oo nugu baqaynaa dhammaan hay-adaha dalka joogo si deg deg dadkaasaa u caawiyana horta gudoomiye waxaa jira dad aada u fara badan oo ka cabanaya dhibaatooyin noloxum marka dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee dadkaasi ay ka cabanayaan oo reemiyiga u badan maxaa ka mid ah
reemiyiga waxay aad iyo aad ugu cabsanayaan ay uga cabanayaan biyo la-aan cuno la-aan iyo meelihii fofogaa oo maxaan ku dhahdaa ateenadii ay ka maqan tahay siaad ogtahayna dadka reemiyiga inta badan waxay ku noolaayeen qofka wixii loo heli karaa ama taleefon baa loogu tuuri jiray ama maxaan ku dhahdaa halkaa lacag ka qaada la dhihi jiro oo ateenada lagala hadli jiray ateenada ayadeed way ka jaran tahay oo siaad ogtihiinba dowladda soomaaliya waxay gacanta ku haysaa jubbaland deegaanka jubbaland ee dhaqaalihii maxaan ku dhahdaa loogu tiragalay jubbooyinka maxaan ku dhahdaa jubbaland guud ahaan dhaqaalihii loogu tiragalay waad ogtihiin jubbaland waqti dhow hadda waxba gacan kumaysan qaadin oo lama siinin waxaan leenahay marka dadka gobolka ku nool wixii ay xaquuqu lahayeen dadkaas baaba-aya ee reemiyiga ah biyidhaaminta u baahan cunnada u baahan ha lagu caawiyo dowladdana ha ku caawisa ra-iisul wasaare keyrana bayma nabadbaa bakool ma nabadba ayuu ku hayaa waxaan ka rabnaa asagana gada ma nabadba inuu soo yidhi hadduu imaado gobolka waataa markaa deegaanada ugu daran kuwaad ka xusi kartaa oo haatan ay ka taagan tahay mushkiladda abaarta iyo biilaanta walal aad baa u mahadsan tahay degmooyinka degmo degmo caawinaysa ma jirto toddobada degmo way isugu dar yihiin laakiin dadka waxay ku baaba'ayaan dadka degmooyinka joogaadda inta badan biyo ay haystaan oo webiga mara laakiin dadka waxay ugu daran yihiin dadka reemiiga ah sida meesha la yidhaahda giriley meesha la yidhahda faafaxdhoon cawsquran buusaar meesha la yidhahda daarsalaam dhul aad u fara badan oo lasoo koobi karin oo maxaan ku rahda ceelcadii aaggeeda ilaa iyo diirharo dhulkan waxaa weeye meel meel caawinaysa ma jirto saad ogtiina ceelashii biyaha laga heli jiray way go-on yihiin dhammaantood oo ceel biyo laga helay haba yaraado ee ma jiro oo biyihii way ka gureen saad ogtiina biyaha waxaa la rabaa in webiyaasha loogu qaado dadkaas waxa ku bixi karan waad dareemi kartaan
wararka ugu dambeeya hadda kaa soo gaara gobol gedo deegaanada ugu daran abaaraha ay ka taagiin maxaa kugu wardambeeyey walaalsaan hadda xoogaa ku helayna dadkiina abaaro ba-an oo aad iyo aad u daran ay fooda ku hayaan xogteedaan helaynaa maadaama aan waraysanay mas-uuliyiintii hadda degmada baardheer noogu sii horreysay guud ahaan gobolkana aan war ka haynay degmooyinka sida ay yihiin dhammaantood deegaanada hadda webiga ku xeeran maaha deegaanada kale oo ka fafog oo miyiga ah xooga waxaan helaynaa in dadka ay ku baaba'ayaan sida hadda aan xogta ku helanana ilaa iyo saddex qof xataa ay oon ugu dhinteen meelaha miyiga ah dadkii aysan haysanin biyo caadi oo ceelalka qodan oo ceelalkii ay biyahoodii ay gureen dadkii ay barakaceen oo qarash lagu gata hadda diyaarad biyo haddii ay heli lahayeen xataa meel loogu diro aysan leeyahin oo ateenada ay ka jaran tahay waatay gudoomiye deegaano waxaa sheegtay in een, maalmihii u dambeeyey ay saddex qof ay ku dhinteen deegaanadaasi see ku ogaateen inay ku geereen dadkaasi Een, walaal een, meel aad loogu oomaya ayaan ooga sheegay gereley iyo faafacdhuun iyo cawsqurun dhulka waa dhulka aad loogu oomayahay oo miig ah oo ateenadan hadda ay ka jaran tahay marka dhulkaas waxaa la rabaa waa dhulka la raba in laga caawiyo deegaanka dadka een, meel kasta oo wax laga gaarsiin karana laga gaarsiiya haddii la raalli ka noqdo dadka markaa dabcan waxay ku geeriyoodeen tuulooyinkaasi miya gereley iyo faafacdhuun iyo waxaa noola sheegaya caws qoran dadkaas inay ku dhamaadeen oon dartiin uga baabi'een een, adeegeedna lama xukumo dad baa la xukumaya dowladda soomaaliya iyo jaalidaha dadka degan waxaa rabnaa inay dadkaas garab istaagaan dhinaca dadka xorodhaqatada ah ay ku noolaa miyigoo kale maxaad warkahaysaan hadda iminka waxay ku sugan yihiin walaal dadkaas waa dad baaba-aa layska dhihi karaa Een, saad ogtahayba een, miyiga waad la socotaa muddo waqt ee, shan sano roobka mausan di'in Een, haddana een, ceelashii way ka gureen meel biyahaba yaraata ee maanta laga helayo ceel ee ma jirta Een, dadka waxay u kala go-een wax xoolihii ay ka baabi'een oo magaalooyinka ku soo cararay iyo wax xoolihiiba la cararay oo koonfur iyo dhinacaas maxaan ku rahdaa ee aaday u kala go-een wixii yarka oo meelaha ku harina waa dadka in la caawiyo u baahan oo haddii biyo lala gaari karo meelaha laga soo qaadi karo in laga soo qaaday aad iyo aad u wanaagsan tahay adinku haddii aad tihiin mas-uuliyiinta maamulka gobol godo m- maxaad inooga sheegi kartaan waxa ugu talagashay inaad ka qabataan si loola tacaalo abaaraha iyo dadka baahan si wax loo gaarsiiyo walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay annaga awooddanada inta badan waa baaq aan u dirayna een, hay-adihii dowladda soomaaliya een, annaga maamulada ee naftanada wixii aan qaban karno oo biyo aan la gaari karna awooddanada annaga intaas ayay u badan tahay waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka gado oo u waramayay idaacadda ergo
waxaa dhammaan la ogeysiinayaa dhegaystayaasha reediyow ergo in laga bilaabo kowda oktoobar ay idaacaddu ka soo geli doonto mawjadda gaaban ee koob iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol iyo afartan iyo shan kilohertis
weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhagaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergo dot o r g waxaa inoo soo socda qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada mid ka mid a dhagaystayaasha idaacadda ergo ee nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah oo ka hadlaya xaalad ka jirta deegaankiisa wuxuuna yidhi halo salaamu calaykum radio erga waan idin salaamay waxaan joogaa tuulada la yidhaaha ceel cad oo ay ka jirto biila-aan baaxad leh oo ay maraysaasha fuusta shan dollar taas awgeed hay-adaha samafalka iyo kuwa bani-aadamnimada waxaan ka codsanaynaa inay na- nala soo gaaraan gargar gurmad degdeg ah salaamu calaykum raadiyo ergo ka dhegayso mawjadda efmta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa hagaag akhyaartana dhegaysanaysaay weli erga ayaad nagala socotaan annagoo bartamaha kaga jirna barnaamijkeenna maanta iminkana kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diyaariyey sayladda xoolaha ee magaalada jigjiga waxaa soo jeedinaya maxamed khaliif
dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii qiimaha xoolaha ee radio ergo Een, waxaan ku suganahay saylada magaalada jigjiga Een, waxaan ka wareysanayaa maanta qiimaha xoolaha een, axmed xuseen oo ka mid a dilaaliinta waxa u kala iibisa dadka yimaada sayladan haye axmed xuseen soo dhowo aa waan dhowahay walaal waad mahadsan tahay xagga qiimaha xoolaha iyaga waxaan joognaa geela awrta waaweyn waa soddon iyo shan ilaa afartan geela dhadig ee hilibka ah waa soddon ilaa shan iyo soddon geela ma garanaysaa haydelsan waa ilaa shan iyo toban xagga lo'da dibida waaweyn Een, een, intaynan geela ka dhex bixin maxaa isbedela oo laga dareemayaa saylada maanta iyo wax isbedela macnaha in korukac sidoo yani tusaale ahaan inuu wax koru kacaan isbedel yani ku yimaada xoolaha hoosu dhaca Aa, iyo kor u wax kaca.
isbeddel waxa ku yimid een, say waa dhowaydahayd hoos u dhac ayaa ku yimid xagga geela een, markii hore ayay ka qaalisanaayeen eegana in yar waxoogaa hoos u dhaca ayaa ku yimid
waan gartay maxaa lagu sababeyn karaa hoosu dhaca ku yimid geela Hoos yani u dhaca qiimaha geela ku yimid waxa lagu sababayn karaa maadaamayna xagga bariga roobab qumani ka diin geelina uu xaggaa ka yimaado oo roobashu jigjigiya inahan ay ku kooban yihiin geeligoo iyo waxoogaa yar haydalsan ayaa imanaya
hadda geelan ii muuqda awr wuxuu u badan yahay dhexdhexaad yani aan aada usii hilib badnayn xaguu ka yimid geelan badidiisu geela badidiisu baabili ilaa cobosha inaha ayaa laga soo gaday xaggaa ilaa dhagax le intaas ka kooban yahay
waan gartay bal xagga loda hadda haddii aynu eegno iyada maxaa isbedela oo ka jira xagga loda lo'da lafteeda waxoogaa qiimo hoosu dhaca ayaa ku yimid say waagi dhoweydahayd iyada xagga xumaansho ma aha xoolaha oo naaxay oo cayilay oo markii horena intay hilib yaraayeen dee waxoogaaga hilibkii uu qaali ahaa barwaaqada awgeed ayaa iyadu hoosu yar dhacday raqamka koowaad ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka u hooseeya maxaa la kala siinaya raqamka koowaad looda hilibka waxaa la siiyaa shan iyo toban ka ku xiga labiyo toban ilaa toban intaa weeyaan ka u hooseeya ee bilaa hilibka ah waa siddeed ilaa ilaa ilaa toddoba
maanta laftiya ladu aad iyo aad bay u badan tahay sidoo kale seelad seeladu waa zaxmad oo aad iyo aad bay u buuxda xaggee ka timid iyada laftigeedu ladan tirada badan leh lada tirada badan leh waxay ka timid saan horeyba kuugu sheegay suuqa ganacsiga deegaanka wax yar ayaa ka yimaada baabili cobosha ilaa dhagax leh intaas galbeed xaataa oromiya xoolo badan baa ka yimaada wixii halkaa bartanka ku jooga badi oromiya ayay ka yimaadiin dadka haya laftoodu waa waa dad deegaankaas dad deegaanka ka yimid waan gartay markaa bal xagga adhiga laftigiisa haddaynu eegno xoogaa hadda dayr baa inoo dhexeeya isaga muuqaalka ma aragno bal iga warran adhiga laftigiisa adhiga laftigiisu isagu aad iyo aad buu u fiican yahay isagaa u fiican dhaqdhaqaaqan eega eega socday xoolaha adhiga qiimihiisu waa ilaa afar kun adhiga hilibkiihi saddex kun laba kun iyo shan intaas ayuu marayaa isagu
waan gartay marka isaga wax isbedela lama dareemayo xagga adhiga markaanu eegno xagga adhiga wax isbedela lama dareemayo waan gartay siilada meeqa saac baad furtaan subaxdii goormaa lasoo galaa meeq waxaa la soo galaa sideedda ilaa waxaa la joogaa kowda duhurnimo
wiiggii meeqa maalmood baad ayaad shaqaysaan oo siiladu ay wiiggii waxaan shaqe waxaan toddobaadka hal maalinoo jimca ayuunbaa nasanaa inta kale waanu shaqaynaa inta kale waa la shaqeeyaa waan gartay guud ahaan suuqa xoolaha ee dawlad deegaanka maxaad ku qiyaasi lahayd yani xilligan la joogo meelana waa
haa xilligan la joogo meelaha abaaru ka jiraan mooye aad ayuu ganacsigu iskugu socdaa maadaamay nabadgelyadu sidii hore aad iyo aad ay uga fiican tahay uu dadku isdhex socdo oo cidna cid ayna saa u eegaynin ganacsiga iyo isdhex socodku aad iyo aad buu u habboon yahay dhegaystayaal xubintii qiimaha xoolaha waa inaga intaas waxaa idiin soo diyaariyey anigoo ah maxamed khaliif
waxaa dhammaan la ogeysiinayaa dhegaystayaasha reediyo ergo in laga bilaabo kowda oktoobar ay idaacaddu ka soo geli doonto mawjadda gaaban ee koob iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol iyo afartan iyo shan kilohertis
waa hagaag saaxiibadana dhegaysanayow bulshada ku nool deegaanada awrbogays iyo widwid oo ka kala tirsan gobollada sool iyo togdheer ayaa ka faa'iidaysanaya adeegyo caafimaad oo bilaash ah kadib markii laba cisbitaal laga hirgeliyey deegaanadaasi horay uma aysan lahayn xarumo caafimaad oo dadka deegaanka ka habqabeelaan dadka ugu badan ee ka faa'iidaysanaya ayaa noqon doona hooyada iyo dhallaanka faarax dubad ayaa warbixinu arrintaasi ku faahfaahinayo inoo soo diray hooyada iyo dhallaanka ku nool deegaanada awrbogays iyo widwid oo ka kala tirsan gobollada sool iyo togdheer ayaa ka faa'iidaysanaya laba cusbitaal oo laga hirgeliyey deegaanadaasi bishii agosto iyo bishan labada deegaan horay uma lahayn xarumo caafimaad oo lagu daryeelo guud ahaan bukaanada labadan cusbitaal ayaa waxaa isu xilqaamay shan gabdhood oo ku midaysan urur la yidhaahdo kalkaal oo dhaqaale ka soo ururiyey bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa halis caafimaad ayay la kulmi jireen haweenka umulaya iyo carruurta ku nool deegaanada laga furay cusbitaalladaasi siday raadyaha bili-aadnimada ergo u sheegtay foosiye xaaji dirir ciise oo ah guddoomiyaha hablaha furay xarumahaasi caafimaad kadib markii aan wadanka nimid wixii aada maqashay markaad aragtid ayay ka xoog badan yihin markaad indhahaaga saartid waxaanu aragnay dadkii oo daryeel caafimaad aan haysanin dumarkii oo meelay ku mulaan haysanin oo gabadhii foosha caadi u noqon weyda gaari inta lagu qaado dhowr saacadood la sii wadayo waxaan aragnay carruurtii intay xanuuno yaryar oo aada iyo aada looga bogsan kara ku dhacaan sida guriga loogu hayo ku dhimanaya waxaan aragnay jidad xumo oo dadka meelaha lasii marsiinaya ay jidban yihiin dhibaatooyinka shacabka dhinaca caafimaadka ayaan aad iyo aada u baranay markaas ayay nagu dhalatay inaan two thousand twelvekii ayuu fekerka iyo aragtida isku aruurinteeda ay bilaabatay shaqada dhabta ah waxaanu bilownay two thousand sixteenkii dhismaha iyo qalabaynta ayaa waxaa ku baxday lacag dhan lix boqol oo kun oo dollar waxaana cusbitaalladaasi ka kooban yihiin midkiiba afar iyo labaatan qol iyo toddoba musqulood cusbitaalladan ayaa laga heli karaa dhammaan adeegyada bukaanku u baahdo waxayna sidoo kale leeyihiin qaybo u gaara haweenka iyo carruurta muddo sannada ayaa la dhisayey labadaasi xarumood waxaana xarumahaasi ka howlgala howlwadeenno kor u dhaafaya tira ahaan afar iyo labaatan kuwaasoo isugu jira dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal caafimaad bulshada ku nool deegaanada awraboogays iyo werwidh ayaa adeeg caafimaad u aadi jiray magaalooyinka laascaanood iyo garowe ee gobollada sool iyo nugaal kuwaasoo masaafo gaadhaysa boqol iyo toddobaatan ilaa laba boqol iyo soddon u jirta deegaanadooda waxaana laga qaadaa kaadh qofkii awooda laba dollar qofkii aan awoodinna wuxuu adeegaasi caafimaad ku helaa si bilaasha all the primary care ama caafimaadka guud oo dadka ah ay kobargarayn karaan iyo kuwa gaarka ah oo dumarka u ah qolalka aan kuu sheegay waxaa waxaa ku jira oo qeybta ugu muhiimsan waa maternal word dhinaca dumarka iyo carruurta dhinacna waa dadka primary careka dadka maanta oo deeshintigo imaanaya labadaas dhinacba way leeyihiin qolalkii dhakhtarka qolkii maxay haytay hadda dhinaca dumarka haddaan kaaga warramo oo runtii arrinta meeshay ka dhalatay ah waxay leeyihin dumarka meeshay ku foolanayeen meeshii lagu umulinayay qolkii ay seexanayeen markay umulaan kadib dumarka markay umulaan afartan iyo sideed saaca ugu horeysa ayaa khatarta ugu badan tahay afartan iyo sideeddaa saacawada meesha lagu haynayo haddii ilaahay ay dhibaato la kulmaan oo complication la kulmaan qolka ay ka foolanayaan qolka kasoo horjeeda waa waa qolka lagu diyaariyo dadka marka la qalayo qolka kusii xigana waxa weye meesha lagu sameynaya c sectionka haddii loo baahdo ama dhiig lagu shubayo marka qaybta dumarka intaas dhinacaasi ka kooban tahay qaybta kale dhakhtarka meesha fadhiisanayay waxaa ku yaala laab wiil hay irgeyta ka yahay shebaar waxaa ku yaala raajadii waxaa ku yaala sonogaramki oo dadka waddanka u yaqaanaan combyuter waxaa ku yaala farmasigii oo daawooyinkii waddanka hadda yaalay kuwa ugu fiicnaa ay yaalaan waxaa yaalo qolal ay seexdaan dadka oo hadda laftigeeda noo jiifaan qolal dadka xanuunsan oo la keeno dooq qofkii xanuunkiisii inti la dejiyay haddii la sii daayo haddana markii wuu kusoo noqon karaa isagoo xanuunsan laakiin qofkii ilaa yarta laga hubinayo in caafimaadkiisa uu gurigiisa tegi karayo qolal ragga seexdaan iyo qolal dumarku seexdaan intaas ka kooban yahay cusbitaalka wudhur ayaa maalintii qabtay isku celcelis ahaan shan iyo labaatan ruux kuwaasoo u badan hooyooyin uur leh carruur ay ku dhaceen xanuunada neef mareenka ku dhacaa iyo dad bahala soo qaniineen ilaa hadda waxaa ku umulay siddeed haweena muddo sagaal iyo toban maalina oo u furnaa cusbitaalkaasi sidoo kale cusbitaalka awrboogays ayaa waxaa maalintii yimaada isku celcelisaan shan iyo toban ilaa labaatan ruux inta u dhaxaysa hooyooyinka cusbitaalka wiwidh ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah saare maxamed oo noo sheegtay inay heshay adeeg dhammaystiran oo caafimaad oo bilaasha markii hore ayay tilmaamtay inay dhibaato ka mari jirtay xilliga dhalmada si ay u hesho goob caafimaad oo ay ku umusho safarna u geli jirtay magaalada laascaanood kuna bixi jirtay qarash gaadhaya ilaa shan boqol oo dollar
maasha allah waa marka ugu horeysay aan ku umulo cusbitaal lacagtiisa bilaashana magaalooyinka waaweyn usoo aadi jirnay iyo haddana anagoo magaalooyinka waaweyn usoo aadi jirnay khataro badan baa naga kulmi jiray jidka dhexaa laga yaaba hooyadii inay ku dhiig baxdo ama dhibaatooyin badan kusoo gaadhaan adeeg aad iyo aada u wacan bu ha walaale maasha allah dhakhaatiirta iyo wacan leh oo si wacan noo qanciyey bay ahaayeen maasha allah danawashadeedu walaale waxay waxay ku tiirsaneen horta ilaahay unba iskaga tiirsanay laakiinse dad dayacan baanu ahayn oo xagga cisbitaallada ka dayacan wadna ogtaha qofku hadduu xagga ka dayacan yahay caafimaadkeena noloshiisu dayacan tahay intay leegtahay sidoo qofku waa inuu caafimaad helo iyo dawo intaa haddaan la helina dawada ogtahay qofku dhimasho unbuu marka u saaran yahay waxaa iisoo sheegay dad kolle magaalada degan baa iisoo sheegay anoo markii hore bish sagaalaad markay saakay dhamaatay anoo isle ama meel tuulooyinka ama magaalooyinka kale cisbitaallada la aad aadi baan imi dadkii baaba iisheegay igu yidhi laga raysay wixii hore waxaa la furay kalkaal inaan laascaanood soo aaday qorshaysnay
dadka ku nool deegaanada laga furay xarumahan caafimaad ayaa ii sheegay marka qof ka xanuunsado in ay ku bixi jirtay lacag u dhaxaysa toddoba boqol ilaa siddeed boqol oo dollar ugana bixi jirtay safarka iyo daaweynta dadka ka bukooda awrbogays iyo wudhwidh ayaa isu jira masaafo dhan laba boqol soddon iyo shan kilomitir khadre maxamed cabdulaahi waxay haysataa lix caruura waxayna ku nooshahay deegaanka awrbogays ee gobolka sool waxayna ii sheegtay in muddo sannad iyo badh ka badan uu ka xanuunsanayey wiil waxayna sheegtay inay awoodi weyday inay u qaado goob caafimaad waxayna hadda ilmaheedii adeeg caafimaad uga heshay cusbitaalka laga furay deegaanka awrbogays marka aniga way igu dhacday waxaan haystay caruur yaryar baan haysto qayb isku maskax tahay ina yar baa wixii iga liitay sanad iyo lix bilood marna kaadida iga qabanaysay marna naqaska iga qabanaya sanad iyo toddoba bilood buu jiray oo inta kalean eegayoon awoodan ku qaada waayaan saa inta kalea sii rogmanaysa adeeg caafimaad oo wanaagsan baan uhelay sharoobo tayaysan maxay haytoy shaqaale maxay haytoy wanaagsan oo ku raali gelinaya wiil soomaaliyeed oo maxay haytoy qalbi rixina oo wanaagsan nin mayntiisa lagama qariyo alxamdulilah rabbilcaalamiin lama soo koobi karo waayo maxay haytay waa le qof cabdilaa oo marna ilmahan eegayo marna inta kale eegayo oo gurigiisu ugu yimi dareenkiisa maxaa ka malayn caashe cabdiraxmaan cali waa xaamilo waxay raadiyo weergo u sheegtay inay hadda qorshaynayso inay ku umusho cusbitaal laga furay deegaanka ay ku nooshahay ee awrbogays lana socoto xaaladeeda caafimaad wakhti xaadirkan
inaa lilah walaalle horta maxay haytay aniga idan horta kula hadlaya maxay haytay aniga idin kula hadlaya ayaa daktar la-aan aawadeed daktar la-aan aawadeed ilmahaasa maxay hatay markula dhalan waayo ilmahaas waa soo muuqanaya qolyaha kaa dhalaya daktar xumo maxay ahatay daktar la-aan maxay ahatay serious baa noqday waa lay qaaday aniga kooba iskaga jiraa lay qaaday lafahadood baan ku mula ma garata ayaa ilmihiiyo mayda oo de waa ilmo laba casho la foolanaya habe laba maalmood iyo habeeni uu ku dhintay ma garata ina illah wa ina illah raajicuun walaala ilaahay ilaahayo mar dambe haygeyn alxamdulilah rabbilcaalamiin baan idhi waa ku farxay haddii alaba ku horan yahay hotaalkaaga iyo gurigaaga lagaaga dhisay alxamdulilah haddaad doontida ama gaariga u raacaysid ama aad bowlugeynaysid mar haddaad ka saacdiraysid mar hadda aad la soconaysid waa alxamdulilah kale hay loogu mahad yeelo ha ha ha ha walaali ma haddaan adeega helayo wax kasta helayo maxaa walaalay dhibay de ha faarax dubad raadiyaha bini'aadannimada ergo miga laga laabano
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badan nagu shaqaynaya qoladan hay-adda faw waxaan anigu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideenna oo dhan iyo dadkeena beeraleyda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah waktiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayn daba yaaqadeedaba uusan bilaaban roobku waxaan u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobo mihigaana inay yimaadaan oo oo biyo iyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaaday oo isbiirsaday markaas waxaa weeye waa fahaa waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaas rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniintaa idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobollada webiyada degan in aad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webi uu ku sugan yahay roobka deerta oo soo socda suurtagalnimada fatahaadaha ka iman kara labada webi
waa tahay saaxiibadana dhegaysanayao weli erga ayaad nagala socotaan aad ayuu u mahadsan yahay faarax dubad iminkana kusoo dhowaada mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo ee nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban oo ka warbixinaya xaalad ka jirta deegaankiisa wasalaamu calaykum radio ergo waa jagni cali oo deegaanka jooga qalaan qaldhe waxaanu ka codsanaynaa dad aad u liitagaa nahay deegaanku biyo male matoorna male in radio ergo nalaga soo gaaro hay-ada samafalka iyo wax walba ay naga soo gaardha baanu codsanayaa wasalaamu calaykum
waxaa dhammaan la ogeysiinayaa dhegaystayaasha reediyo ergo in laga bilaabo kowda oktoobar ay idaacaddu ka soo geli doonto mawjadda gaaban ee koob iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol iyo afartan iyo shan kilohertis
olole ballaaran oo lagu daaweynayo in ka badan hal milyan oo neef oo xoolo ah ayaa ka socda gobollada hiiraan iyo weliba shabeellaha dhexe cismaan maxamed cali oo ah madaxa xafiiska hay-adda sareelba oo ka shaqaysa arrimaha xoolaha oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo daaweyntan iyo waxa ay tahay wuxuuna yidhi daaweynta la samaynayo waa supportive treatment ma massive ma aha wax wada guudo xoolaha dhan la daweynaya ma wixii jira keliya la daweynaa marka waxay u qaybsan tahay afar qaybood oo kala duwan macluusha oo waxaa la sii doona vitamin shilinta oo laga sii doono daawooyinkii lagu duraayo iyo midii kaleba caabuqa oo infection ka la yihahdo isagana la daweyn doono gooryaanka oo isagana deworming la yidhaahdo oo laga siinayo suntii dilaysay gooryaanada afartaas noocaan isticmaalayna waan gartay marka fitamiinka iyo nafaqada laga soo tago marka gooryaanka iyo kuwan kale ood sheegayso wax xoolaha hayo oo la ogyahay miya mise waa wax ka hortaga haha joog waa joogto waayo horo bay jiraan mar walba wax jira waayo oo la helayo tirada marka xoolaha aad beegsanaysaan waa imisa xoolaha aan beegsanayno waa labada gobol hadii marka labada gobol la isku daro waa milyan iyo boqol laakiin gobolka shabeellaha dhexe waa shan boqol iyo konton kaasna waa shan boqol iyo konton labada gobol marka waxaa ka wadaa hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo shabeellaha dhexe a waan gartay marka inta xanuunsan oo la hayo oo hadda intaa waxaas laga daaweynaya intaasa miya mise xoolaha guud baa intaa ah xoolaha guud intaa waa ka badan yihiin xoolaha lama la sabood garaynayo waa boqolkii boqol kiiba boqol lama saboor garay karo dhaqaalaha ama imaanka ma la heli karayo laakiin xoolaha jiran keliya moorada marka la tago waxa jiran keliya la daweynaya qiyaastii la sameeyey marka intaas kasoo bixi kartaa ha waan gartay marka deegaano cusub oo weli aan daaweynta iyo talaalku horey u gaarin oo aad gaaraysaan ma jiraan hadda deegaanada waxa oo locationno waxaa jiro mar walba isbedelayo ama markii dadkii u guuro xoolo dhaqtadii ay deegaanka tegay ama ayagii ka yimaadaan deegaan aan hore loo tegi jirin oo fog oo meelo fog ka jira marka intaba waa la helaa mar walba qolo cusub iyo deegaan cusub waa la helaya xoolo cusub oo markaas ku cusub yahay shaqadii marka hadda deegaano cusub oo marka ugu horreysa aad ka samaynaysaan miyaa jira deegaanada meelaha qaarkood hadda degmada warshiq la yidhaahdo location village cusub oo hadda dhowla deegaankiisa la xoojiyo ceelo loo sameeyaa ku jira ha ha marka kaasaa hadda idinku soo biiray kaasaa nagu soo biiray hadda w xilligan ha imise kooxood oo caafimaad baa ka qayb galaya marka barnaamijkan waxaa ka qayb galaya labaatan kooxood labaatan kooxood dhakhaatiirtii waxay ka kooban tahay dhakhaatiirtii buuxday kalkaalayaal iyo caawiyaal auxiliary naaha xoola dhaqatada ka timaado deegaanka maxaa xilligan kusoo beega marka mise waa wax iska caadi oo la qabto xilli walba xilligan oo kale xilliga xilli xilliyada marka xoolaha waxaa la sameeya laba il xillina tallaalaa la tallaalaa cudurada ka hortaga xillina daweynaa la sameeyaa xoolaha markay xooluhu dhaqdaaqsinka uu la yaraado tallaalka ka hor waxaa la sameeyaa daaweyn marka talaalki ka hor waayo hadda marka talaalkia soo dhow marka xoolihii iyagoo caafimaadkooda roon yahay in talaalki gaaraa la rabaa marka nafaqadii iyo waba waxaa lagala siinaya iyo waxaa laga dilaya gooryaamadi iyagoo caafimaadkooda nadiif yahay markaas talaalkii ka hortaga saasaa loo siinaya waan gartay ma wax marka xilliga iyo roobka soo socday iyo loogu talagalayba a mar walba xilligaa lagu saleeya talaalka la keenayo roobka ku salaysan yahay iyo jil jiilaalka daaweyntuna mar walba xooluhu daaqsintu yaraado in la daweeyo muhim wa waan gartay dadka xoolo dhaqatada ah marka hadda daaweyntan siday ula qabsadeen dad diyaar u ah ma yihiin mise weli caqabadaa ka taagan maya si fiican ayay ula qabsadeen muddo oo aan dhaweynina barnaamijkan ka socdaa goboladan oo hay-addan faw ay aada nooga taakulaysay maamulada deegaanadana naga caawiyeen dadka deegaankana ay contribution ku leeyihiin oo dadkii ka qaybgelaya shaqada iyaga kamid yihiin baad xoolo dhaqatideed kamid a imise maalmood buu soconayaa afartan iyo shan maalmood bay daaweyntan soconaysaa ay daaweyntan soconaysaa waan gartay marka intay daaweyntaasi socoto wax talooyin ah oo dadka aad siinaysaan miyaa jira talooyin fara badanaa laga siinaya sida xoolaha loo loo kala ilaaliyo si daawooyinka nooca la siinayo meesha laga durayo xilliyada ay ku habboon tahay waxaa kaloo la siinayaa number cabasho la yidhaahdo ay f o ay ka wacanayaan haddii wax dheeri ay arkaan waan gartay marka daaweyntan intay xooluhu daawada socoto oo ay daawada ku jirto caanahoodii iyo hilibkoodii dadku ma sii cunayaan mise
maya daawo kasta waxay leedahay instruction la raaco midna toddoba beriya kaga baxaya dhiigga midna toban iyo shan beriya ku jiri kartaa marka mar warba waa loo sheegaya maalintaas la talaalay toddoba maalmood kamid a caanaha ayaan laga cabin iyo shan iyo toban maalmood gudahoodii aan hilibka la cunin waxaas waa loo sheegaa mar walba waa loo sheegaya wixii ku saabsan isticmaalka hilibka iyo caanaha haddii waktigii loogu talagalay ay ka hor cunaan daawadina neefka uu qabo maxaa dhacaya waxaa actionka qofkii bini aadan waa wax la siiyey markas haddii antibiotic neefka lagu duro un qofkii la siiyo antibiotiga si kaldan u qaadanaya qofka isagoon u baanan jidkiisa saas ku laabanaya marka taas waa waxaan ka hortegayna u sheegayna dad maxaa ku dhacaya qofka marka haddii uu saa u qaato ma cudur baa ku dhacaya ma xanuun kale tan u yeelanaya cudur ma ku dhacayo laakiin daawadii wax tari lahayd marka cudur lagu duro ayuu hore u qaatayba jidkii markii cudurku ku dhaco baska iskama celi karaayo daawo a khalad qaadatay cudurkii difaaci lahaydna kuguma dhicin marka cudurkaas yimaada maxaa lagu daweynaya marka daawadii lagu daweyn lahaa adaaba cunayba marka wax la ilaalinayo antibioticada marka inaan ilaalino ayaan kula ballanay dhakhaatiirteena oon lagu durin neef aan jirinayn waan gartay marka xoolaha seed u kala saaraysaan ma baaritaan baad ku samaynaysaan ka hor intaan daawada la siinin xoolaha markii lagu oo boorada la tago dhakhtarkuna waa fiirinayaa ninka xoola dhaqatada waa yaqaanaa neefka ka jiran marka labadiiba iyagoo aqoonta ulahay arkaya midkan waa soo qabanaya kanna waa eegaya waxyaa la yidhahda diagnosis-a la yidhahda clinical diagnosis neefka intaanan shaqada la gelina indhaha laga fiiriya kor laga- dusha laga fiiriya waan gartay marka dadka sideed u wacyigelinaysaan ood uga dhaadhicinaysaan inay hilibka iyo caanihii iska ilaaliyaan inta loogu talagalay neefka intay daawadu ka baxayso shaqada shaqada shaqada intaan la qaban ka hor waxaa la sameeyaa mobilization wacyigelin meesha locationka uu ku wajahan yahay ama siteka shaqada ka dhacayso deegaankaasa wixii jooga oo haweenkii ama khiyaartii laisugu wacayaa waxaa loo sheegaya waxa annaga taarget noo ah iyo waxa looga tegayo ayagoo oga maalinka labaad shaqada bilaabanaysa marka waan gartay marka markii laga reebo in xooluhu ay dhakhaatiirta aadaan xiliyada tallaalka oo kale ama daaweynta oo kale weli ma jiraan xarumo dadku markay xooluhu ka xanuunsadaan ay keensan karaan oo ay imaan karaan Ah, beled weyn waxaa ku taala clinic oo saraba maamushka waxaa kaloo ku yaala dhowr clinic ama farmasiye ay leeyihiin dhakhaatiirta ay- private iyagoo ah jowar iyo balcad bulaburde ayagana sidoo kale waxaa ku yaalo clinic oo ay saraba maamusho iyo privatekii oo dhakhaatiirta ayagana farmasiyaali clinic uleh shaksiyan uleh iyo warshaq marka waa waa waa xarumo ay dhakhaatiir fadhiyaan oo qofkii neefka intuu dhegta soo qabsado uu ula imaanayo oo dhakhtar uu u keenayo sidii dadkii oo kale dadkii oo kale iyo talo asiga haddii hawluhu fog yihiinna taladii iyo daawadii uu kasoo dooranaya haddii hawlihiisa meel fog jiraan arrintaas marka wax ma ka bedeshay caafimaadka xoolaha ee dadka xoolo dhaqatada ah aad iyo aad ay uga bedeshay aad iyo aad ay uga bedeshay marka waxaad arti mar xataa qolooyinka wax bixiya oo hay-adaha nacaawiya way yimaadaan waana geynaa klinikooyinkaas sida loo isticmaalo sida waxa ku xiran kalyantiga ku xiran oo xoolo dhaqatada iyo siday u socoto way arkaan mar walba marka xilligan oo kale dadka meelaha fogfog jooga oo talaalka uusan gaaraynin meelahaas oo kale ma tegi karaan meelaha hadda oo oo og outgaari meelaha qaarkood oo restrictionka ka jiro oo dhaqaaqu uu xadidan yahay waa markay soo dhawaadaana shaqada loo qabtaa xooluhu soo dhawaadaan marka kale aad ayuu umahadsan yahay dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa cismaan maxamed cali oo ah madaxa xafiiska hay-adda sareelba ee gobolka shabeellaha dhexe oo u waramayay idaacadda ergo
haddii aad joogto gaalkacayo goldogob ama bandiroley raadiyo ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo hayaan mawjadeeda f m-ka ee dherarkeedu yahay siddeetan iyo toddoba dhibic siddeed
waa tahay dhegaystayaal waxaa inoo soo socda barnaamijka dhakhtarka raadiyaha aanse marka hore dhegaysano mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo laba iyo toban magacaygu waa xamdi ciise dheere oo joogmada oo joogta degmada duquley ee hoos tagta magaalada cadaado wallaahi maanta aan joogna abaar ba-an baa ka jirta xoolihii dalyacaalwo ayay noqdeen jiilaal baa dhacay marka hay-adaha dawliga waxaan ka codsanaynaa iyo wixii soomaaliya noo ixsaani kara ina laga soo gaaro ilgooniya nabadgeeda asalaamu calaykum
haddaba haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada ka baxa idaacadda ergo waxaad naga soo wici kartaan telefoonka nambarkiisu yahay laba kun iyo laba iyo toban waa kuu bilaash meel walbo aad dalka ka joogto waxaan kaa codsanaynaa markaad fariinta duubayso inaad ka fogaato meelaha buuqale ama dabaysha si codkaagu uu u noqdo mid faseexa oo hadhow aad dhegaysan karto waa tahay dhegaystayaal waxaa inoo soo socda barnaamijka gobaad hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diyaariyey magaalada gaalkacyo waxaa soo jeedinaya wariye maxamed cabdulqaadir dacar
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ee raadiyo wargo waxaa idila socodsiin doona anigoo ah maxamed cabdiqaadir cali waxaa marti igu ah doctor sahal cabdicasiis cadiisi oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud si gaar ahna cudurrada uur ku jirta waxa uu ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee muqdisho health center gaalkacyo dhegaystayaasheena ku sugan deegaano kala duwan ayaa su-aalo soo weydiin doona dhakhtarka balse ugu horreyn doctore kusoo dhawow barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waa mahadsantahay waa ku dhowahay aad iyo aad u mahadsantahay radio ergo aad baad u mahadsan tahay doctore bal dhegaystaha ugu horeeya aan soo qabto iyo su-aasha uu qabo assalaamu calaykum radio ergo waanisi salaamay galab wanaagsan magaceedu waa shukri oo joogto falweyne gaar ahaan xaafida kuwashiin waxaan le- waxaan weydiin lahaa dhakhtarka maxaa keeno dhabar xanuun iyo madhiciga xanuun madhiciga xanuun iyo lafa xanuun fara badan ameesantiin radio ergo shukri oo joogta eh, beledweyne su-aasheeda haddii aan uga jawaabno okay waa mahadsantahay shukri oo joogta magaalada badweyne dhabar xanuunka waxyaalo badan baa keena Eh, shukri nooma kala saara inay xaas tahay inay tahay single nooma kala saarin marka hadday xaas tahay waxay u baahan tahay horta in in- investigation waa u baahan tahay baaritaan go-aankaasi waxaa lagu samayn karaa diagnostic in qofku baaris lagu sameeyo markii shukri eh, allah mustacaan ee tahay waa markay xaas tahay weye haddii fa- single tahayna waxaa la rabaa wado kale oo la maro baajidha oo qofka allah mustacaan lagu waraysto oo lagu ogaado qofka wuxuu ka cabanayo eh, lagu xanuunka iyo dhabar xanuunka ka cabanayso marka shugri waxaa waa mahadsan tahay lafa xanuunka diagnostic baa lagu sameeya baaritaan baa lagu sameeyaa waxyaalaha waxyaalaha keena baaritaan baa lagu sameeyaa markii baaritaan lagu- la ogaado qofkaasi waxa lafa xanuunka keenayo waa xanuunada qarsoon oo qofka dhakhtarka aan go-aan ka gaari karin ilaa uu baaritaan helo weeye markaa ka bacdi qofkii eh, dhakhtarkii uu sameeyaa jawaab saxa shuur waxaan kula talinaynaa in ay maadaama ay joogto magaalo weyn inay dhakhaatiirta markaasi kale ama baaritaan soo samayso oo dhakhaatiir la xiriirto oo goob caafimaad la xiriirto dhegaystaha xiga ayaan soo qabanayaa eh, iyo su-aasha uu qabo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa magacaygu waa cabdiraxmaan ismaaciil aadan waxaan kasoo hadlayaa gobolka togdheer gaar ahaan xaafada qasabka waxaan reeriyo erga weydiinaya dhakhtarka maalinta een, dhakhtarka la weydiiyo een, xanuunada xanuunka gaaska maxaa lagu daweeyaa maxuu ka kacaa si muxuu ka kacaa intaasaan weydiinaya waa mahadsantihiin Eh, waa mahadsan yahay cabdiraxmaan oo gobolka todher ka soo hadlay Eh, xanuunkan eh, gaaska ah eh, soomaalidu eh, gaas u taqaano Eh, xanuunkan waa bacteria loomeca h pylori weeye bacteriadaasi waa la daweeyaa asalkeeda bacteriadaasi horta waxaa asalkeeda gaaskaas waxaa keena bacteriadaasaa keenta Eh, waa la baaraa diagnostic baa lagu sameeyaa Eh, meca h pylorikaasi markii la helo treatmenti buu leeyahay dadkeen daaweyn buu leeyahay daaweyntaasi uu qofku qaadanaya hadda heerka qofka uu ku yahay eh, bacteriadaasi meca h pylor bay ku xiran tahay qof waxaa jira bacteriadaasi aan qabin gaasna ka cabanayo kaas waa iska laab jeex oo kale Eh, qof waxaa jira aan gaas ka cabanayo bacteriana qabin gaaska midciraha oo lagu helo autosom scan asagana qofkaasna asna wuxuu u baahan yahay autosom scan la saaro laakiin xanuunkan sideedaba guud ahaan aan gaaska u naqaano waxaa lagu daweeyaa number one horta waa inuu qofka biyo saafiya cabaa lambarka labaadna qofka inuu helo daaweyn helo daaweyn joogta inuu helo sidee ahaanna dadka waxaan kula talin lahaa soomaalida ah inay habeenkii ku casheeyaan cashada miraha leh sida masagada galleyda sarreynta oo ay iska dhaafaan cashooyinka culculus ee cunayaan xilliga lasoo gaaro allah mustacaan ee daxliyada dambe in qofka dheefshiidkiisa ma rogi karo inuu hadduu hilib cuno ama kalluun cuno ama casho culus cuno ma rogi karo raxmaan burcan naga soo wacay waxaan odhanaynaa hadduu ka cabanaya gaas lambar kow horta biyo ha isticmaalo biyaha saafida ah lambarka labaadna daawooyin gaas oo joogta ha qaato magacaygu waa xamso cali oo joogta deegaanka gaduudna iyo gaar ahaan magaalada caabuga waxaan weydiin lahaa dhakhtarka maxaa lagu daaweeyaa in lai sheego qofka oo kale oo adigu afka ka cudurka qabo ur hayo waxaasoo kale adigu waan weydiin lahaa horay lahaa inaan weydiiyo dhakhtarka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan islaamiya raadiyo Eh, xamdi cabdi joogto mahadsan tahay waxaan ku jawaabaynaa qofka afka urayo afka urka laba siyood buu ku yimaadaa midda koowaad uu- wuxuu ka yimaadaa ur ku jirta qofka hadduu baraseed qabo af ur qayb ka mid a ayuu yeelanayaa hadduu qofkii ilka xanuun oo ilkihii jiran yihiin oo ilkihiisa ay teetar qabaan af ur buu yeelanayaa tan koowaad hadduu qofkii uu ur ku jirta ka jiran yahay uu xanuun ka qabo uu ka xanuunsan yahay oo system baraseed oo system h lor kale uu ku- uu ku jiro daaweyn baaris iyo daaweyn buu u baahan yahay intii la baaro diagnostic la mariyo la ba- la daweeyo number one lambarka labaad qofka hadduu ka cabanayo eh, ilkaha ama afka oo soko oo urayo eh, oo tetar intii ku dhashay wuxuu u baahan yahay lambar kow inuu daandiista u tago wuxuu u baahan yahay nadaafad buu u baahan yahay qofkaas inuu nadaafadiisa aad ugu shaqeeyo in eh, allah mustacaan afkaas uun urin daweyn loo sameeyo ilkihii ilkiiba tetar baa ku dhalanayo ilkiibaa dhiigayo halkaas waxaa ka imaanaya xogoo afka inuu qofka nuura ka imaanayso marka waxaa loo baahan daaweyn baa loo baahan yahay waa la sameeyaa wuxuuna u baahan yahay daandiista intuu tago dhakhtar daandista la xiriiro sidaas qofka lagu daaweeyo su-aal baan sii raacinayaa qayb ma ka tahay suuska ee dadka ku dhaca afurka qayb ma ka yahay Eh, suuska waa cudur ku dhaca ilkaha qofka suuska ku dhaco ilk- afkiisa ma uro laakiin wuxuu u baahan yahay in ilkihii laga daweeyo oo suuska laga dilo waa cayayaan ku dhashay ilkihii oo u baahan in la dilo oo la safeeyo kadibna suuska laga dilo oo iliga ku dhasha weeye Eh, kaas af ur ma keeni karo waa tahay dhegeystayaasha dib ugu noqonaynaa eh, dhegeystahankan dhegeysano asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxad salawaari Wa- waxaan dhakhtarka weydiin lahaa xanuunka layaasa moorka iyo haftadu markaa laba xanuun ba mise waa isku xanuun daktarkaa doonayaa inuu ii sheego su-aasha aad iyo aad baa umahadsan Eh, waa mahadsan yahay Eh, ninkan horta meesha joogna ma soo sheegin xanuunka samboorka waa xanuun xasaasiyada weeye oo qofka uu ka qaado wax uu ku xasaasiyoonayo ama cunto ha noqoto ama cabis ha noqoto ama dhas markaasuu meeshu ku noolyahay ha noqoto ama diga ha ka qaado ama ha ka qaado dhogorta ama ha ka qaado allah mustacaan geedaha lamid waa laga qaadi karaa marka horta lambar kow wuxuu ka qaadayo waa inuu ka dheeraadaa lambarka koowaad lambarka labaadna xasaasiyadu waxay leedahay daawo la dhaho antihistamine antihistaminekaas qofka isticmaalaya daaweyn buu qofka isticmaalaya daawahaasu qaadanaya qofka xasaasiyada wayna kacdaa wayna jabtaa marka wuxuu qaadanaya daawo antihistamin uu qaadanaya antihistaminkaasuu daawo qofkii xasaasiyada iskaga bixisa annaga waa hafta waxta meel caafimaad kaga jira hafta ma jirto waa su-aasha lasoo weydiiyey eh, dhegeystaha marka hafta meel caafimaad kaga jira ma jirto waa sheeka soomaaliya Eh, dhegeystaha xiga haddii aan soo qabto iyo su-aasha uu qabo asalaamu calaykum walaalay marka hore waa salaamaya raadiyo ergo magacaygu waa axmed silif xuseen waxaan ka soo hadlaya gobolka sanaag waxa aan dhakhtarka weydiinayaa xanuunka la yaado kaliya xanuunka maxaa sababa maxaa keena walaal waa mahadsantiin walaal gacalis anigoo daadiyeyaasha barnaamijkana aad iyo aad u salaamayo walaal gacalis axmed oo naga soo wacay gobolka sanaag oo ka cabanaya eh, keliya xanuunka waa mahadsan yahay axmed keliya xanuunka lambar one waxaa fiican in qofku hayo in loo sheego qof weyn miya ama qof yarba keliya xanuunka waa xanuunada la baaro weeye oo lagu ogaado in keliya xanuunka inuu dhagax inuu jiro inuu infection jiro markaa ka bacina go-aan laga gaaro labadaba waa loo sameeyaa diagnostic waa loo sameeyaa ultrasound scanna waa la saaraa waa lagu eegaa Eh, waxaa saxda ah oo lagu ogaan karana waa waa ultrasound scanka weeye Eh, computerka computer marka keliyaha baaritaankoodu waa saas marka xanuunka xanuunada keliyaha ku dhaca commonka oo ku yimaada labadaas bay u badan yihiin inuu qofka infection jiro iyo inuu is- dhagax jiro marka hadduu dhagax jirona da- daawo meel wada la maray leedahay hadduu infection jirona wada la maray leedahay laba wada ay kaliya leeyihiin marka een, waase waxaan jeclaan lahayn in cabdiraxmaan soo magaciisa mahayn axmed magaca axmed waa cafwan ee, inuu allah mustacaan een, uu sameeyo dhakhtar u tago meelaha u dhow dhow uu baaritaan sameeyo si micnaha ee, keliyahaasi xanuunka xanuunka ka xanuunsanayo go-aan loogu gaaro Eh, doctor waa mahadsan tahay Eh, bal dhegeystaha u dambeeya eh, haddii aan soo qabto eh, barnaamijka waa xamdi oo joogta magaalada caawudo aqsaadiyo ergo waxaan weydiinayaa xanuunka ah oo dadka wejiga kasoo baxo finanka ah wax lagu daweyn karo asalaamu calaykum raadiyo ergo waa mahadsanti xamdi way mahadsan tahay joogto caawud waa een xanu- ba- ha- wejiga ee, waa skin weeye skin disease weeye oo kasoo baxa een maqaarka kasoo baxa ee, wejiga kasoo baxa ee, isagoo ruuxiisu qofka uu hayo waa muhim ayay ka tahay ee, dhakhtarka markuu wax daweynayo laba wax ku daweeyaa vesical iyo allah mustacaan iyo diagnosis marka qofkaasoo kale ha baaritaan marka ee, nabraha wejiga baa ruuxooda laba sii kala ah Een, haddii xamdi ka badbaadiya xaladan dumarka ismariyaan oo ay bahladaas dumarka ismarinin ee ay leesha ba- kareemooyinkaas dumarka isku cadeeyaan ee ismarinin daaweynteedu waa fudaanaysaa si loo daweeyo waa fudaanaysaa Ee, haddii laakiin bahlahaas leminationka isticmaasho dumarka isticmaalaan oo kareemooyinka waa dhib badnaanaysaa daaweynteedu waxaan ku imaan karaa xanuuno kaloo ka khatar badan hadda muddo ay ka cabanayso waxay u baahan tahay keliya kareemaad oo la isticmaalo ayaa jira oo daawo ah maaha kareemkii far- yaalay carwooyinka maaha waa kareem daawo ah oo la isticmaalo oo looshinaa jiro oo dhakhaati- eh, farmashi- eh, dhakhaatiirta ay bixiyaan baa jira marka haddii uu problemka keliya filim ku saabsan yahay kareemooyinkaasi dhakhaatiirta hala xiriirto doctore ugu dambeyn talada guud ee aad sii lahayd dadka ama dhegeystayaasha na dhegeysanaya maxay tahay dadka soomaaliyeed oo aad iyo aad aan u fahamsanayn talada dhakhtarka uu bixinaya inay horta udhug yeeshaan lambar kow lambarka labaadna qofka kasta oo la daweynayo daaweynta qayb uu ka yahay inuu asaga qaybtiisa u qaato waxaan kula talinayaa dadka soomaaliyeed ee dhegaysanaya in ay dhakhaatiirta la xiriiraan iyo goobaha caafimaadka oo markaasi ay ka qaataan wixii tala bixina aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa doctor sahl cabdicasiis cadiisi oo ku takhasusay eh, cudurrada guud si gaar ahna cudurrada uur ku jirta barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ayuu maanta marti inoogu ahaa waxaana idinla socodsiinaya anigoo maxaa abqaadir cali sidaas iyo nabadgelyo
waxaa dhammaan la ogeysiinayaa dhegaystayaasha reediyo ergo in laga bilaabo kowda oktoobar ay idaacaddu ka soo geli doonto mawjadda gaaban ee koob iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol iyo afartan iyo shan kilohertis
waa tahay dhegaystayaal weli waxaa inoo soo socda barnaamijka gobaad aanse ku horeeyo mid ka mida dhegaystayaasha idaacadda ergo oo isaguna ka hadlaya xaalad ka jirta deegaankiisa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi radio ergo waa idin salaamay waa cali maxamed oo jooga magaalada cadaadood waxaan ka cabanaynaa dawac xoolaha aad u baabiinaya oo suul loo waayey haddii suul la heli karo degmada cadaadood ha lagu soo hagaajiyo
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhegayso raadiyo ergo idaacadda mustaqbal maalin kasta lixda ilaa toddobada fiidnimo
waa tahay dhegaystayaal qaybaha dambe ee idaacadda ayaa lasoo gaaray kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalla arrimaha haweenka waxaa soo jeedinaysa farduuso sheekh cabdiraxmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaadaha barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka toddobaadkan waxaynu kusoo qaadanaynaa gabar iibisa cabitaanada qudaarta waddanka kasoo baxday laga shiido gabadhan oo xafsad la yidhaahdo waxay dhigataa jaamacad waxaana sidoo kale ay dakhliga kasoo gala ganacsigan oo iyadu ay abuuratay ku bixisaa waxbarashada walaalaheed iyo nolosha qoyskooda waxay shaqo siisay saddex qof oo ay walaasheed ku jirto warbixintan soo socota oo uu diyaariyey xasan cabdulaahi waxaa soo jeedinaysa firdowso sheekh cabdiraxmaan ma ahan dhaqan guud ama caado in gabdho cabitaan iibiyo lagu arko meeradaha ku yaala hareeraha wadooyinka magaalada muqdisho waxaase cajiib ah in qoraha sheekadan uu la kulmay gabar da'yar ardayad jaamacadeed ah islamarkaana iibisa cabitaanada walaal cabitaan nooceeya ayaad rabtaa xafse cawil xasan ayaa weydiinaysay mid ka mida macaamiisha oo goobta taagnaa qoraxda aad ayay u kulushahay xabse ayaana taagan gadaasha miis yar oo kor ka dadan kuna iibisa cabitaano laga sameeyo qudaarta dalka kasoo goda xabso waa labaatan jir ah curadda reer cawil xasan oo ka kooban lix qof waxay inoo sheegtay in shaqadan ay u tahay il dhaqaale oo ay ku tiirsan yihiin iyagoo ka hela cunnada waxbarashada walaalaheed iyo qarashka ku baxa jaamacadda ay dhigato waxa ay ku dhalatay gobolka soomaali galbeed iyada oo kusoo barbaartay magaalada gaalkacyo oo ay kusoo dhammaysatay waxbarashadeeda hoose dhexe iyo sare waxaan wax ka weydiinay sababtaay u timid xamar oo iyada iyo walaalaheed ay degan yihiin tan iyo sanadkii labada kun iyo toban iyo toddobadii walaahi xamar sababaan u imaad waxay inaan ka shaqaystay inaan wax ka barta labada markaasoo iskuul soo dhameeyey waan raaraaday toban ber inaan jooga shaqo raaraadshay waa magaalo aada u kala garanayn qofka dugsi saram kusoo dhameeya macalinimo iyo waxaasaa marka ka waraadinaya shaqadii ugu horreysay oo ay qabato xabsa waxay ahayd ka ganacsiga mushaarida oo ay geyn jirtay goobaha ganacsiyada degmada xamarweyne si ay uga dabarto noloshooda islamarkaana aysan shaqo la-aan meel u fadhinin waxay inoo sheegaysaa qaabka ay shaqadeedii hore ku bilowday mushaari oo maarata baasta bris masago waxaas oo laysku daray marka hore intaa karin ka hor kastamara soo soo samaystay dukaamanka anoo aqoonaan galay assalaamu calaykum setay ma fiican tahay mushaariyaa rabaa inaan keena intaan kaa gadasay u aragtaa dad badan aan tagtay qofba qof ii keen aniga qofkaa saaxiibka inoo keena midba intuu yaqaano subxii koosaas shaqada ku bilaabay waxay sheegtay in ganacsigaas uu u socon waayey markaa kadibna ay shaqo ka heshay maqaayad balse shaqadeeda oo adkeed awgeed ay isku dayday inay raadiso ganacsiga iyadu milkiilo u leedahay waxay xustay marar badan inay ku dhalatay inay shaqadaas isaga tagto hase yeeshee ay u dhabar adeegtay inay shaqadaasi sii joogto inta ay shaqo ka helayso waxay sheegtay in haddii dhallinyaradu ay isku dayaan inay shaqo samaystaan ay heli karaan shaqooyin badan oo nolol maalmoodkooda ay ka sameyn karaan waxay ka waramaysaa sida ay ugu dhiiratay shaqooyinkii ay soo qabatay iyo caawinta dadka kale ganacsiga xabsa waxaa hadda ka shaqeeya gabar la dhalatay gabar ay qaraabo yihiin iyo wiil yar oo hore u ahaan jiray darbajiif waxay muhradooda ku taallaa marshabiyeedka ku yaala waddada maka al mukarama taasoo ay ku degan yihiin kiro lagana qaado lacag dhan sagaashan doolar bishii wallaahi horta marna shaqo la-aan ma noqon oo yacni taleefonkayga ma maranayn walowba anoo saas u shaqaynaya haddana aan dad qaraabadayda hooyadayna ahayn aabahayna ahayn walaalkayna ahayn haddana aan wax siinaya guriga breslantaa soo dhigno oo u yaalo qof baahan uu noo soo galo inaan anaga haaf siinayna laga yaabo haddana shaqala ani ismaley shaqo qofku shaqo waayi karaa haddaan aniga faanaynin oo inaan waxaan aan ani hadda marka meeradaha ka shaqaynayo wiila wuxuu dhahaa gabar qorxanaa tahay maxaa shaqadan abaaya kugu kalifay ehelkaaga aaway dadkaaga horta ehelka ka sokow waa inaa isbari kartaa adinaa wax qabsan karteed waa inaa isbari kartaa adiga maganay lagu noqon karo wallaahi istiir gurigayga waa- waa- waa yacni waa aragtay Ah.
saa aragtaa u noolnahay hal maalinna wax ma naga khaldamin ganacsiyada yaryar ayaa shaqo abuur u sameyn kara dhalinyaro badan oo shaqo la-aan ah soona kordhin kara ilo dhaqaale oo hor leh oo uu wadanka yeesho waa haddii ay helaan dowlad ama hay-ad dhiirigelin iyo taakuleen siisa gabdhaha ayaa aada ugu yar abuurashada ganacsiyada yaryar sida iibinta cabitaanada sameynta baabuurta iyo waxyaabaha farsamada la xiriira oo ay raggu ku badan yihiin balse xabse iyo gabdhaha la shaqeeya waxay dhiirigeliyaal u yihiin gabdho badan oo ku fakaraya inaysan ganacsiyo abuuran karin sababo la xiriira dhaqanka bulshada oo caburinaya gabdhaha hal abuurada sameeya iyo dhaqaaliyarida jirta
hagaaga dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyo ergo barnaamijkii gobaad ee maantana waa naga intaa intaynu toddobaadkan kan xiga ku kulmi doono nabadgelyo
waxaa dhammaan la ogeysiinayaa dhegaystayaasha reediyo ergo in laga bilaabo kowda oktoobar ay idaacaddu ka soo geli doonto mawjadda gaaban ee koob iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol iyo afartan iyo shan kilohertis
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii erga waa